labada aqal baraha shacabka dabcan waxaa ka haray sagaal kursi oo doorashadooda aan weli la qaban oo toddoba ay kasoo jeedaan beelaha somaliland iyo laba kursi oo banaadiriga ayaguna waxaan rajayneynaa adiga saddexda maalmood ee soo socota inaan dhameeno ayagoo aada u daahi runtii sababtana ay tahay waagii hore si aad la socoto arrimaha somaliland iyo banaadir mas-aalo badan aa ka taagna intee lagu qabanaya iyo iyo waxyaaba la xiriiro dhinacyada siyaasadda oo la isku hayay laakiin hadda iska mar wakti dambe soo dhamaaday sidaa darteedna waxaa dhacday in maaragtay odayaashii dhaqanka ee laga rabay in maaragtay ergadii iyo ay soo xulaan ay adkaatay marka ayna aada u daaheen laakiin hadda alxamdulilah waa soo dhammaad ayay ayagoon marayaan mudane maxamed keenaan waa mahadsan tahay sidaa faahfaahsan aada noo siisay inta ka harsan labada dhinac dhinaca gobolada somalilan iyo weliba kuwa banaadiriga laakiin waxaa jirta shan kursi oo horey doorashadooda u dhacday muran uu ka taagan yahay oona la go-aamiyey in dib loogu celiyo marka arrintaas iyadana bal ka waran kuraasta sidaa og tahay go-aan ayay ka qaadatay madasha hogaanka qaran oo ay tiri dabcan markii kuraas ilaa iyo kow iyo toban ay usoo gudbeen guddiga xarinta khilaafaadka ee madasha hogaanka qaran in ay shan kuraas ayagoo weli ku xaliyey arrimo siyaasadeed ay yidhaahdeen dib ha loo qabto marka maadaama guddiga hirgaminta doorashooyinka xeer fadaraa mar weliba sida ku qoran waajibaadkiisa shaqe ay tahay in wixii hagad siyaasadeed u baahan ay madasha ka ka dhegeystaan go-aamada lagu qaatay dabcan annaga waxaa noo caddeed inay tahay go-aamo siyaasadeed sidaa darteed waxaa loo baahnaan doonaa marka oo ilaa ay wakti aan gudi jirnay in aan ogaano kuraastaas maxaa ka khaldanaa oo u baahan in la soxo markii dib loo qabanayo marka annagu dadkii go-aan ka gaarayna ma aheen oo guddiga khilaafaadka ahayeen arrimihii siyaasadda oo siyaasadeysnaa ay gaareen guddi madasha hogaanka qaran marka in xirfad loo sameeyo oo la ogaado maxaa khaldanaa si dib loogu celiyo waraaqaan wakti dhow ka helnay guddiga khilaafaadka oo sheegaya waxyaabihii ka khaldanaa dabcan waxaan sameyn doonaa maalmaha soo socdaan jecelnahay hadduu ilaahay ka raali noqdo in aan ayaguna go-aamo ka soo saarno laakiin de doorashadii kale ay weli socotay oo aanan dhamaan re-election natiisa waa ogtahay waxaa la qabtaa markii doorashooyinka ay dhamaadaan doorashadii aqalka hoose ama golaha shacabka oo aan rajeynayn inaan maalmaha soo socdo dhameyno kadib ayaan usoo jeensan doonaa arrimaha la xiriira doorashooyinka dibka loo qabanaya ee shanta kuraas meeshii lagu qaban lahaa sidii laga yeeli lahaa sida loo sixi lahaa waxyaabihii ka khaldamay marka waraaqacadaan kasoo saari doonaa oo sheegaya insha allahu sida marka dib loogu qaban lahaa laakiin mudane afhayeen dabcan waxaa muuqata in shantaas kursi horey loo loo sameeyey dood badan weli ay ka taagan tahay oo mudanayaashii la doortayna ay diidan yihiin in lagu celiyo ma doorashadii madaxweynaha miyaa ka horeysa mise waa in lasoo dhamaystiraa kuraasta harsan kadib ayaa doorasho madaxweyne loo dhaqaaqaya maya maya de de doorashada madaxweynaha iyo kuraasta iskuma xirno aqalka golaha golaha shacabka de waa laba boqol iyo toddobaatan iyo shan marka labada boqol iyo toddobaatanka markay joogto shan kuraas dabcan kuma xirna umana xirnaan kara doorashada madaxweynaha aqalka sarena saan kuu sheegay shan kursi a u hartay iyadana maanta ama beraha la dhameyn doonaa marka qabashadooda iyo doorashada madaxweynaha wax isku xiran maaha laakiin farsamo ahaan annaga iyadao doorashooyinkii ay weli socdaan oo aan kuraas weli la dooran doodoodii ay taagan tahay dabcan kuwo hore loo qabtay oo ay wax ka xumaadeen in la dhexgeliyo oo lagu mashquulo de dabcan caqligaa diidaya marka annaga waaan waaan waxaan yeelnay markii go-aanka ay kasoo baxday hogaanka qaran oo ay yidhaahdeen kuraasta shanta lagu celiyo waxaan eegeynay maxaa ka khaldanaa oo u baahan in maaragtay la soxo waayo wax iskama qaban karta ilaa ogtahay waxaa khaldan guddigii go-aanka ka gaaray xalinta khilaafaadkan waraaqo u dirnay waraaqay noo soo direen hadda waa haynaa waxyaabaha ayaga ay ku tilmaameen in go-aamadii hore ay ku gaareen dabcan markaa markaan doorashadaan dhameyno oo labada maalmood saddexda maalmood afarta maalmood sida aan jecelnahay soo socota waxaan markaa soo saari doonaa qoraalo sheegaya kuraasta wixii ka khaldanaa iyo sidaan u qabanayno iyo waktiga la qabanayo marka waxaa dhici karta inay kasoo horumaraan doorashada madaxweyneha waa tahay tahay dhanka kale laakiin se uma xayirno doorashada madaxweynaha in lasoo dhammaystiro aqalka sare ee gobolada somalilan o marka taa waa waa su-aal kala marka aqalka sare dabcan somalilan oo aanan aqalka sare ku jirin door doorasho doorasho doorashooyin doorashooyin ma la qaban kara dabcan hadda laakiin aqalka sare lix kursina waa la qabtay shanta kursi ee hartayna maanta laba saddexaaba la qabanayaa marka waxa haray waa laba kursi labadaa kursina waxaan jecelnahay labada maalmood oo soo socota in la dhameeyo marka dee labada saddexda maalmood oo soo socota markii kuraastaa la dhameeyo aqalka sarena de waa diyaar marka dee anytimaa laga shaqeyn karaa arrimaha madaxweynaha iyo iyo qabashadiisa doorashadiisa waa tahay waxaan la soconaa aqalka sare haddii la dhammaystiro xubnihii ka maqnaa ee dhanka somalilan sow loo dhaqaaqi maayo marka aqalka sare naftarkiisa in uu yeesho guddoon baarlamaan aqalka sare guddoonkooda inay guddoon samaystaan oo ay arrimaha galaan kuraasta dhiman xataa kuma xirno oo waa og tahay aqalka sare de waa konton iyo iyo afar xubnood wey konton ayaa diyaar ah marka afar xubnood uma xirnaan karo marka arrimahaas waa un arrimo ayaga farsamo iyo gudahooda iyo say u fariisan lahayn waa og tahay guddoon temporary oo kumeelgaari hadda leeyihiin marka waxooda ayaga howshooda waa sii qabsan karaa horta kuraastan maanta iyo beri la qabanayo umaba xirnaba kasoo gudub doorashada madaxweynaha guddigan annaga shaqadeena waxay ahayd ku ekeed in baarlamaanka golaha shacabka iyo aqalka sare la diyaariyo labadiina waa diyaar kan hore waa ogtahay waa la dhaariyo guddoon bay samaysay aqalka sarena xubnihiis iyo dhan oo ay ka maqan yihiin shan xubno ayaa isagana diyaara dabcan marka annaga shaqada waa naga soo wareegtay baarlamaanka soomaaliyeed oo ka kooban golaha shacabka iyo aqalka sare ayaga ayaa la rabaa marka hooshaas inay dedejiyaan oo ay qabtaan wax annaga nagu xiran oo nagu haray haba yaraatee mar annaga hooshaa waa wareejin
waayahay ugu dambeyn marka maxamed keenaan waxaa tahay afhayeenkii guddiga doorashada dadbane ee heer federaal ma kuu muuqataa doorashada xilka madaxtinimo in ay dhacayso bishan january aynu ku jirno
walaal arrinkaa waxa weye dadkii u xil saarnaa hadda oo ayagu mas-uulka ahaa waxa weye waa guddoonka cusub ee baarlamaanka golaha shacabka iyo aqalka sare waktiga waktiyeyntiisa ama gooreyntiisa waa arrimo u baahan dadka in maarata runtii lagala hadlo aniga waa hordhac bay ugu noqonaysaa anoo guddigii federaalka afhayeen waa inaan idhaahdo waa macquul ama macquul ma aha marka runtii waxa weye waa arrimo u baahan in guddoonka baarlamaanka hoosha ay wadaan ayaga laga weydiiyo waxaanan macquul noqon karin male haddii shaqadii la dedejiyo oo waktigeeda lagu qaban waktina waa jira oo lagu qaban karo haddii de ay noqoto in wakti badan isisiiyana dabcan iyada naftirkeeda hadda wadankii baarlamaan buu leeyahay wax oo oo oo maaragtay ka ka ka haleysan male marka ma ma arko wax degdeg ah ama wax khatar ah oo arrimahan kaga imaan kara waddanka waktiga ugu habboonna iyaga laga rabaa inay intay dejiyaan ay dadkan la qaybsadaan ay howshooda qabsadaan aad tahay kaasi wuxuu ahaa afhayeenka guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal maxamed keenaan oo qadka telefoonka ugu warramaya isagoo jooga magaalada muqdisho oo xarunta dalka soomaaliya aad baad u mahadsan tahay maxamed adiga mudan thank you very much